بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تبارك وتعالى يا إخواني في الله silsiladii aynu kaga hadlaynay axkaamta ra- axkaamta ciidda axkaamu soom waa ka soo baxnay ciidda ayaynu ku xijinay laba dersi baa baxay dersigana waa adarsu thalith dersiga saddexaad waxa uu ka hadlayaa atakbiir takbiirta ciidda la takbiirsado oo allah subxaanah wa tacaala uu ina amray sifadeeda iyo qaabkeeda iyo wakhtigeeda ayaynu ka hadlaynaa insha allahu tabaaraka wa tacaala marka ugu horeysa allah subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi walitukmilu lciddata walitukabiru llaha calaa maa hadaakum walacalakum tashkuruun fii suurati albaqara markuu ilaahay ka hadlayey axkaamtii siyaamka ayaa aayaddaa lagu khatimay oo la yidhi saas waxaanu idinku samaynay oo wanaaggaasoo dhan idii amarnay walitukabiru walitukmilu lciddata ciddadii inaad dhammaystirtaan bishii oo wakhtigii soonkaa dhammaystirtaan walitukabiru llaha alla aad u takbiirsataan waa maalinta ciidda marka inaad takbiirtii samaysaan waqad habata ana nabiya sala allahu caleyh waali wasalam nabiga calayhi salaatu wassalaam waxaa ka sugnaatay kaana yakhruju inuu soo bixi jiray maalinta ciidulfidriga oo uu u soo bixi jiray ila almusalla wa yukabiruhu takbiirtu ayuu wadi jiray xataa ya'ti almusalla ilaa meeshii lagu tukanayay uu yimaado marka qofku markuu gurigiisa ka soo baxo ilaa uu yimaado meesha lagu tukanayo waxa weeye takbiirtiiba wadaya oo uu takbiirsanayaa qaabka u takbiirsanayana waanu sheegi doona wa xataa yaqdi salaa ilaa salaada la galo takbiirta waa la wadaya fa idaa qada asalaa inqadaca takbiiru qadaca takbiir haddii salaadii ay dhammaato oo salaadii la tukado takbiirtii halkaasi ku joogsata xadiidkaas oo warinaayo ibnu abi shayba wakayru sheekh albaanina uu saxiixinayo ayaa waxa uu ku tusayaa oo silsilata axaadiis saxiixu ku saxiixinayaa wuxuu ku tusayaa sunnihii nebiga calayhi salaatu wassalaam inuu takbiirta wadi jiray oo gurigiisa uu ka soo baxo ilaa iyo intuu jidka soo socdo ilaa meesha markuu yimaado lagu tukanayo intaasoo dhan uu takbiirsan jiray salaadda marka la galo oo salaadda loo istaago oo salaaddii la tukado ile salaaddiina takbiirtii waa ku dhex jirtaaye salaadda marka la galo oo salaaddii laga baxo assalaamu calaykum la yidhaahdo takbiirta ciidda ciidulfidriga bartaasay ku joogsanaysa amaa ciidul adxaa iyadu waa sii soconaysaa ayaama tashriiq oo dhan oo waa la takbiirsanaya marka saasay ku kala duwan yihiin ciidul adxaa iyo ciidulfidri ciidulfidriga marka waxay ku eg tahay takbiirtu markii imaamku salaada ciidda uu dadka tujiyo oo assalaamu calaykum yidhaahdo takbiirtii halkaas ku joogsanaysa waxaa kaloo xadiidka laga qaataa sheekh albaan raximah allahu tacaala marka uu xadiidkaas saxiixiyey waxa uu leeyahay wuxuu ku tusayaa xadiidkan oo daliil u yahay waxa ay ku dareertay caadada muslimiinta oo dhaqanka muslimiinta waxa uu ahaa in la takbiirsado maalinta ciidda oo dariiq kasta iyo meel kastoo la marayo aa maqlaysa allaahu akbar allaahu akbar kabiira dadka hore ay takbiirsanaya waa dhaqan fiican oo islaamku lahaa oo waa shicaaru lislaam waman yucadim shacaa'ir allah fa innaha min taqwa alquluub waa shacaa'irtii islaamka maalintaa waxaa lagu garanaya inay tahay maalin weyn oo dadka muslimiinta ay weyneynayaan oo dadkii o dhan baa arkaya halkaa marka waa wax wanaagsan oo sidaasi ayaa laga qaadanayaa xadiidka in lagu daydo laakiin waxa uu ka digayaa shiikhu laba arrimood mid waxa uu leeyahay waxaa bilaabmay dad badan inay tasaahul sameeyaan oo ay dhaqankaa wanaagsan beddelaanoo takbiirtii iska daayaan iyagoo markaa gaaladii iyo wixii ka xishoonaya in xoogaa iska tasaahul ku dhaco oo ay faraha ka qaadaan ma wanaagsana marka waxaa kaloo iyadana uu ka digay takbiirtan qof walba isagaa laga rabaa dad baa waxay moodaan inay takbiirtu tahay un inuu qof qaado oo mikrofoonka qaato dadka kalena ka daba dhahaan maya qof walba isagaa naftiisa laga rabaa inuu takbiirsado oo uu takbiirtii wado marka khasa maaha inaad sugtido qof sawdki ee waa inaad adigu takbiirsataa oo takbiirta adigu aada wadaa oo allaahu akbar allaahu akbar adigu waa kartaaye uu qof walba isaguna ku dadaalo ayaa la rabaa halkaa marka salafkiina saasay ahaayeen oo waxa weeye aathaarta aad iyo aad baa loo soo wariyey aathaarta inay waxa weeye salafku aad iyo aad u takbiirsan jireen waxaa la weydiiyey sheekh islaam ibnu teymiya raximah allahu tacaala ayaa la weydiiyey takbiirta waqti takbiir weliba ciidda xaja xajkaa la weydiiyey markaasuu waxa uu yidhi qowlka ugu wanaagsan waxa weeye ciidda xajka waxaa la bilaabayaa maalinta yowmu carafa waageed markuu bariyay salaada subax ayay bilaabataa oo wuxuu ka hadlayey ciidda carafa markaasuu waxa uu yidhi waa la wadaya waqti bacda salaa salaadda marka la tukado waqti kuma xirra ama salaadda ha la tukado waqtigeeda ama bacda salaa ama waxa weeye maaragtay suuqaaga joog ama gurigaaga joog waxa weeye xilliga xajka waa la wadaa takbiirta saddexdaa beri oo ka dambaysa xajka oo dhan waa la wadaa oo saxaabada sida aathaarta lagu soo guurinayo waxa weeye cumar ibnu khadaab iyo cabdullaahi ibnu cumar iyo waxa weeye maymuuna iyo cumar ibnu cabdilcasiis iyo sida imaamu albukhaari wa kayruhuba ay soo guurinayaan way takbiirsan jireen iyagoo mina iyo meelaha guryo jooga teendhooyinkoodii iyo meelihii ay ku degeen ayay takbiirsan jireen oo cabdullaahi ibnu cumar wuxuu takbiirsan jiray baa layidhi isaga oo suuqiisa jooga isaga oo waxa weeye teendhadiisii ku jira isaga oo waxa weeye mina jooga mar walba takbiirtu waday ounan afka ka qaadaynin idan takbiirtu wakhti gaara ma leh laakiin waxay ku kala duwan tahay yowmu carafa iyo waxa weeye iyo ciidulfidri waxay ku kala duwan yihiin wakhtiga keliya ee takbiirtii waa isku wada mid wey wakhtiga marka waxaan leenahay khulaasatul qowl wakhtiga takbiirta ay bilaabanayso iyo wakhtiga ay dhammaanaysay ku kala duwan yihiin ciidulfidriga waxay takbiirtiisu bilaabanaysaa maqribka marka la yidhaahdo bishii waa la arkay oo ay bishii dhalato ciidda ayaa markaa takbiirtii la bilaabaya habeenkaasoo dhan waa la takbiirsanayaa biri subaxdii o dhan waa la takbiirsanayaa gurigaaga markaa ka soo baxday waad takbiirsanaysaa akhil muslim aad u soo socotid musallaha ama masaajidka markaad timaadid takbiirta waa la wadayaa waa la takbiirsanayaa ilaa uu imaamku yimaado waa la wadayaa takbiirtii marka imaamku yimaado oo uu dadkii salaaddii tujiyo oo uu istagu yaraadoo la istaago ayaa takbiirtii la joojinaya halkaasay ku joogsanaysaa takbiirta salaaddii baa la gelayaa salaaddiina takbiirtii waa ku dhex jirtaa kabacdi markaas salaadda marka laga baxo takbiirtii ciidulfidrigu halkaasay ku ekaatay maadaama hadda soonka ku jirno oo ciiddii fitrigayna soo hayso ciidda fitrigu halkaasay ku egtahay takbiirteedu amaa ciidulxajka ciidul adxaa iyada min fajri yowma carafa bay yidhaahdeen salaada subax markii yowmu carafa waa maalinta sagaalaadka oo carafo la istaagayo salaada subax baa la bilaabaya maalintaasoo dhan talbiyadii iyo takbiirtii baa la wadayaa ilaa maalinta dambe waa la wadayaa ciidda ayaama tashriiqa waa la wadayaa maalmahaasoo dhan way soconaysaa aakhir ayaama tashriiq ayay joogsanaysaa haddaba marka haddaynu nidho takbiirtii sidaasaa loo wadayaa sifatu takbiir marka kayfiyatu takbiir kayfiyada takbiirta lama hayo xadiis saxiixa oo nebigu uu amray ama uu baray saxaabadii uu yidhi sidaa qaabkaa u takbiirsada ma sugna lama hayo waxa sugan waxay tahay inuu nebigu takbiirsan jiray iyo inay saxaabadu takbiirsan jireen idan haddaba marka sidii saxaabadu u takbiirsan jireen ayaynu raacaynaa insha allahu tabaaraka wa tacaala waxaa sugnaatay marka nebiga waxaynu nidhi sida xadiidka aynu soo tilmaannay wuu takbiirsan jiray laakiin kayfiyadii lama sheegin xaafid ibnu xajar raximah allahu tacaala ayaa fatxulbaariga marka uu sharaxayo oo uu ka hadlaya arrinta axkaam alciid uu ka hadlayo ayaa waxa uu leeyahay wa amaa siiqatu takbiir siiqada iyo qaabka loogu dhawaaqayo iyo qaabkee loo dhaxayaa fa asaxu maa warada fiihi waxa ugu habboon oo ugu saxiixsan oo ku soo degay waxa weeye maa akhrajahu cabdirasaaq bisanadin saxiix musanaf cabdirasaaq kitaabkiisa waxa uu ku soo saaray atharka salmaan waa salmaan alfarisi atharkiisaasaa ugu saxiixsan buy muxuu odhan jiray salmaan alfarisi raximahullah waxa uu yidhi isagoo dadka la hadlaya kabiru llaha alla u takbiirsada u takbiirsada allah subxaanah wa tacaala oo maxaan dhahnaa allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar kabiira saddex jeer inta dhahdaan allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar kabiiraadhe marka intaas ayuu ku gaabsada qowlkaa marka waxaa qaatay imaamu shaafici wa hayruhu marka xadiidkaas ayuu yidhi xaafid ibnu xajar aharka ayaa ugu saxiixsan buu yidhi siyaaqa saxaabada laga wariyey laakiin siiqooyin kalena waa jira wa kaana ibnu mascuud radia allaahu canhu yaquul isagu wuxuu odhan jiray allaahu akbar allaahu akbar laba jeer markuu yidhaahdo ayuu wuxuu odhan jiray laa ilaaha ila allah haddana wuxuu odhan jiray wallaahu akbar allaahu akbar walilaahi alxamdu marka saasuu isaguna ku takbiirsan jiray kow marka ugu horraysa allaahu akbar allaahu akbar buu odhanaya markaasuu wuxuu dhex gelinayaa laa ilaaha ila allah markuu dhex geliyuu soo celinayaa oo waaw ku darayaa oo wuxuu leeyahay wallaahu akbar allaahu akbartan dambe waa uu ka daynayaa walilaahi alxamdu buu haddana ku daray siiqadaasna waxay ka sugnaatay cabdullaahi ibni cumar cabdullaahi ibni mascuud ibni abi shayba ayaa warinaya sheekha albani raximahullah irwaa alqaliilka waxa uu leeyahay wa sanaduhu saxiix waa sanad saxiixa marka waxaynu haynaa laba dariiqo oo labadaba saxaabadii cabdullaahi ibni mascuud iyo salmaan alfarisi oo min kibaari saxaaba ay ku takbiirsadeen siiqada saddexaad waa cabdullaahi ibni cabbaas wa kaana yaquulu wuxuu odhan jiray isaguna allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar saddex jeer markuu dhaho ayuu wuxuu odhan jiray walilaahi alxamdu ilaahay baa mahad iskale haddana markaasuu wuxuu odhan jiray allaahu akbar wa ajal ilaahay baa weyn wa ajal ilaahay baa weyn allaahu akbar calaa maa hadaana ilaahay baa weyn wuxuu nagu hanuuniyey ayaanu ugu shukri naqaynaa wey marka siiqadaasu isaguna cabdullahi bni cabbaasna ka sugnaatay inuu yidhaahdo allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar saddex jeer buy markaasuu yidhi welilaahi alxamd intaa jumlada hore saas markuu saddex jeer allaahu akbar yidhaahdo ayuu welilaahi alxamdu ku khatim marka labaad ba haddana wuxuu dhahayey allaahu akbar waajal allaahu akbar calaa maa hadaana taana iyaduna waa siiqo saxiixa bayhaqi ayaa warinaya oo waxa weeye soo wariyey eh, sheekh albani raximahullah waa uu saxiixinayaa waxa uu leeyahay wa sanaduhu saxiix halkaa marka labadaa dariiqo saddexdaa dariiqo oo saxaabadii ka sugan ayaa takbiirta aynu haynaa ama wax kale ma hayno oo waxa weeye culummadu saddexdaasay ka xusheen oo yidhaahdeen saddexdaa dariiqoba ugu wanaagsan wuxuu tilmaamay xaafid ibn xajar raximah llahu tacaala fatxulbaariga markuu soo guuriyey aathaartaas ayuu waxa uu yidhi waxa ay ku siyaadiyeen fii aakhiri zamaanka dad badan ayaa waxay ku siyaadiyeen ziyaadaad waxyaalay ku dardareen siyaadaad bay ku dardareen aan waxa weeye laa asla laha wax asala aan lahayn idan maxaa ziyaado ugu daraysaa wixii saxaabadu ay mareen ku dayo iyagoo ku dayo taasaa wanaagsan iqtidaa asaxaaba in saxaabada lagu daydo oo dariiqoodii la raaco ayaa wax walba ka wanaagsan waayo nebiga calayhi salaatu wassalaam wuxuu inoo amray inaynu saxaabada ku dayanno marka intaa adu wax kale ku dardari lahayd akhil muslim waxbaa ku dardari ee waxaa raacdaa wixii saxaabada ridwaanullaahi calayhim ka sugnaaday raac marka kayfiyatu takbiir ama takbiirta ciidda khulaasadeedu waa intaa kow waxaynu bilaabaynaa habeenka ciidda bishu dhalato ayaa la bilaabayaa maqhribkii markii la yidhaahdo bishii waa dhalatay ayaa ciidulfitriga la bilaabaya waxaana la joojinayaa markii salaadda la tukado xilli kasta ama guri joog ama dariiq mar ama waxa weeye meeshii joog waa wadaysaa ilaa imaamku uu salaadii la tukado waa la wadaya siiqadeeduna wataa saddexdaasaa middaa rabti ka dooranaysaa oo aad waxa weeye ka qaadanaysaa markii imaamku tukadana waa la joojinaya amaa ciidda xajka iyada waa la sii wadayaa waa isku siiqo weeye oo farqi ma kala laha laakiin waa la sii wadayaa iyada ilaa saddexda beri oo dambe ayaama tashriiqa ayaa la wadi doonaa insha allahu tabaaraka watacaala marka insha allah qeybaha dhimanna waan tilmaami doonaa insha allahu tabaaraka watacaala intaas ayaan kaga baxaynaa takbiirtii wallahu aclamu billahi towfiiq